wakiilka dumarka ismaamulka Gaarisa udgoon siyaad oo magaalada diib shacabka kula hadlaysay shalay iyadoo maalinka nabadda halkaasi lagu xusayay waxay madaxda soomaalida ugu baaqday in ay gacmaha isqabsadaan midda kale maxaan rabaa inaan baaq uf diro madaxda noo distan inaan isla shaqayno odayaasha waxay sheegeen waa run dadka markay wada jir iyo si walaal oo loo wala soco dad badan wala socdaan dadka kale way xogaa way naga yara baqaayaan waxa aan rabnana waa noola yeeli marka maxaa soo socdaa madaxweynaha waxaan rabaa inaan galo siyaasadda national government haddaa la socotiin meeshaas maxay dhahaan beryaan maxaa socota ereyo la dhaho wax walba samee laakiin ibora usiguze mlima maxay dhahaan hataawanina dadka mount kenya wax walba ka hadla laakiin mount kenya ayaa laga hadlin annaga waxaan rabnaa haddaan nahay dadka reer north eastern inaan dhahno wax walba ka hadla haddaa rabtiin laakiin north eastern yaa la taabanin siyaasadeenna reenood hadda maxaa aragteen wasiir bay qabaan iyaga wasiirkooday ku dawafeeleen waxaan rabaa inaan ka codsanno north eastern in aan ku dawafeelno wasiirkeenna soo ina baradu caalama taqaanin madaxweynahana wuu soo socdaa maalmo soos mar dhow waan imaan doonaa anagoo is wadano wajeeraa la tegaa maxaa la tegi doonaa gaariso waxaa la tegi doonaa mandheera inaan ku dawafeelno annagana qof walba waa qofkiisa ruqo ay ninkeeda ku jiifto maxaa la dhahay soomaaliye ma kacdo marka annagana keena aan ku dawafeelno ilaa markuu madaxweynaha imaado wax badoo rufruf baa jiraa haddaa u hadli wayso dadkaana meeshaas baa lagu kala baxaa dadweynahana maxaa laga rabaa markay madaxda soo riicdo ay keento madaxweynaha his excellency samooy markii inta la keeno ruuto annagana inaan goobjoognahay aan waxaan rabna aan weydiisan karna wuuna ogaado inay regionkan ay tahay region wasiir leh oo dadkiisa iyo diintiisa iyo wixiisa u doodi kara soo saas ma aha dhanka kale wakiilka dumarka gaarisa ayaa dhallinyarada deegaanka diif u ballanqaaday inay u qaban doonto horyaal kubadda cagta ah marka annagana maxaa leenaha diif aan kusoona noqon doonaa markaan bannaanaha jooga dhallinyarada maxay dhahaan ee dawdgoon meeqa dhallinyaraha meesh taagan ee dawdgoon yaa yaqaanaa soo banooni caalamku ma aha hadda maxaan maqlaaya iyagoo leeyne banooni markaan maqlaya dawdgoon way dhegaysanaysa si fiican qalabka lagu dheeli lahaa banoonigaas banoonida lagu dheeli lahaa awaarka la bixini lahaa xafiiska ee dawdgoon buu ka imaani maxaana keenaya mweshiimiwa cadey waa inaan aan tournamentkaas annaga u dhignaa insha allahu tacaala tournamentk waan ila dhigi doonaa dugsiga meesha ku yaalla ugu weyna ee dawdgoon insha allahu tacaala maxamed cadow maxaan usoo dhiibi doonaa laba boqol oo kitaab insha allahu tacaala oo ilmahaas ay ku akhristaan odayaashana maxaan rabnaa inaan ka codsanno wiilkii falxumada geysto hataa hadduu wiilkaaga yahay muse walaalkaa u dhalay in sharci adag laga qaado oo diinta waxay qabto la mariyo ilaa diinta ma ogolo gabdhaha in lagu xadgudbo dhalinyaradana waxaan u sheegaynaa wiilkii rabo inuu naag guursado oo xalaal ah hadduu hataa wax waayo annaga inuuna soo raadiyaan gabdhaha ku darna gabdhaheena yaryar bannaanka nooga mara haddaa wax korsan karin haba isku dayinba gabar inaad fiiriso shaqaysta kii daroodo rabo inuu galo gabdhaha faruxmeyne diifa nooga baxo wajeer county ka baxo gaarisaha ka baxo mandheerana ka baxo meelaha kaloo qurunkaas laga sameeyo ha aado soo saas maaha gabdhow waxaan ognahay wiilasha dhan maaha wiilal sharaf laha nala dhasheen wiilal diin laha nala dhasheen wiilal fiican baa nala dhasheen gabdhaha jecel laakiin inta xun oo marqaansan iyadoo maskaxdooda joogin waxa sameeyo annaga naga mid ma tihiin ree diifka mid ma tihiin reewajeerna ka mid ma tihiin waan ila dagaaltamaynaa soo ma isku raacsanin wiilkii falxumo sameeya soomaa inuu gedigaas maro uu naga baxo marka wiilashana inagana xaq baa leedihin wiilal fiican baa tihiin markaa wax rabootaan hataa ee dawdgoon soo raadiya khayr ilaahina si gabdhaheenna bannaanka nooga mara annaga aan iga bixinayno waxaa gabdhaha ku aruursana ninka gabar guursan kara waa loo qaaraami laakiin gabdhaha si sharaf leh sidii loogu ogaa jidka la marin jira hala mariyo aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer